aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday bandow xilliga habeenkii ah oo ka bilaabmaya shan iyo tobanka bishan oo ku beegan arbacada bandowga ayaa bilaabanaya sideedda fiidnimo ilaa shanta aroornimo dhanka kale waxay shalay wasaaradda caafimaadka sheegtay kiisas cusub oo la xidhiidha cudurka covid nteen sida uu kusoo waramayo xasan kaafi qoyste sida ay wasaaradda caafimaadku xaqiijisay afar ruux ayaa kusoo korortay kiisaska korona ee gudaha dalka kasoo ifbaxay taasoo tirada guud ka dhigaysa shan iyo labaatan waxaana xanuunkani ka bogsaday laba ruux halka laba kalena ay u geeriyoodeen wasiirka caafimaadka soomaaliya dictoresa fawsiya abikar nuur ayaa warbaahinta u sheegtay in baaritaan la sameeye lagu ogaaday in cudurka korona uu soo ritay afar qof oo hor leh oo ku sugan magaalada muqdisho tirada shalayna waxay ahayd kow iyo labaatan maqribkii waxaa soo korortay afar xaaladood kale oo kusoo biirtay oo magaalada muqdisho ah tirada guud waxay noqonaysaa shan iyo labaatan xaaladaasaan sheegnay shan iyo labaatan guud ahaan laba waa nabadgeeliyo tallaa u naxariista labana waa cusbootay lix iyo toban guryahooday ku xakamaysan yihiin oo isku haayaan shanta kalena waxay joogaan isbitaalka iyo xalan waa xaalada guud wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale dadka ugu baaqaysa inay guryahooda ku nagaadaan haddii aanay jirin arrimo lagama maarmaan u ah noloshooda islamarkaana ay dadku kala fogaadaan ugu yaraan laba mitir soomaalida iyo muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa mar walba inay taxadaraan inay iska xakameeyaan cudurka waajibna wada saaran in qof walba uu dhinaciisa ka dadaalo dhanka kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in laga bilaabo shan iyo tobanka abriil uu magaalada muqdisho ka dhaqangelayo bandow xilliyada habeenkii ah sababo la xidhiira ka hortaga faafidda cudurka korona bandowga caasimada lagu soo rogayo ayaa bilaabanaya markay goor sheegtadu tahay sideedda fiidnimo isagoo gaaraya ilaa shanta aroornimo ee xilliga muqdisho waxaana bandowgani aanu saameyn doonin dukaamada cunnada daruuriga lagu iibiyo iyo xarumaha caafimaadka sida uu sheegayo taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xajaar waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno inay korortay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka covid si looga hortago fiditaanka cudurkan khatarta ah loogana badbaadiyo ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya waxay ku wargelinaysaa shacabka soomaaliyeed go'aanada soo socda in laga bilaabo arbacada soo socota abril shan iyo tobankeeda labakuniyoabaatanka in magaalada muqdisho lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya sideedda fiidnimo kuna eg shanta subaxnimo sababta bandowga looga bilaabay muqdisho waa inay tahay magaalada ugu dad badan dalka lagana diiwaan geliyey xaaladaha dhimashada iyo dadka uu xanuunku soo ridanayo xaaladaha magaalooyinka kale waa lala soconayaa waana la qiimaynayaa bandowgu wuxuu saamaynayaa dhammaan ganacsiga isu socodka gaadiidka iyo dadka marka laga reebo dukaanada cunnada qallalan laga iibsado iyo xarumaha caafimaadka sida farmashiyayaasha iyo cisbitaallada soo ifbaxa kiisaskan cusub ee covid sagaal iyo toban iyo bandowga xilliga habeenkii ah ee caasimada lagu soo rogay ayaa noqonaya hadalhaynta ugu badan ee ay maanta isla dhex marayaan dadka ku nool magaalada muqdisho kuwaasoo siyaabo kala duwanna uga dareen celinaya arrintaasi walow ay muuqato khatarta caafimaad ee korona ku haya dunida ayay misana shacabka u muuqdaan kuwo aan ku baraarugsaneyn waxyeelada cudurkaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho